Darawallada kaxeeya noocyada kala duwan ee gaadiidka magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay waddooyinka dhowrka ah ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. Waddooyinka cusub oo si casri ah loo dhisay ayaa ka qayb qaatay yareynta saxmadda gaadiidka iyo sidoo kaleeto mashquulkii ka jiray waddooyinka iyagoo qayb ka noqday bilicda magaalada. Haddaba qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay waddooyinka magaalada laga hirgeliyay.
saan gawaarley una waa arkaysiin gawaarida saan la ogolaan saan ma soo geli karaan wax sharciya go-an ayaa jira meesha magaalada Kismaayo la marka saas ogaada maadaama kolka hore ee waddada zaid ay u jajabneed gaariyaashan inaga hilaabi jireen gaariyaasha mar walba oo geesha saan u geenaynaan ku dhammaanay oo hadda noola noola hagaajiya waddada maasha allah ma- waa waa lagu mahadsan yahay maasha allah way ku mahadsan yihiin saa ay sameeyeen farqi weyn aa u dhexeeya farqiga hore iyo farqigan marka ee, haddaa hore jaamka wuu tiri badnaan jiray maadaama oo magaalada oo waddo fiicansan aansan lahayn haddeertaan maadaama alxamdulilah laami iyo waxbaa nolol dhisay shilalkii iyo wixii oo dhan waa keera yaraadaan alxamdulilah jaam aan tiro badan ma jiro waddada waa iska caadi waa iska faaruq okay waa maasha allah haa way jiri jirtay caqaba hore aan ku qabnay jaamka tirada badan oo gawaarida wadda xumo iyo waxyaabahaas aysan jirtay magaalada hadda maasha allah waa waddada waa caadi meel walba baad iska aadi kartaa wad- magaalada waa wada- waa wada laami walaal horta magaalada wadadan anigu markii aan imi magaalada aan wax yar joogay baa la dhisay ma garat dee maantana waa magaalo qurux badan oo maaragtay maasha allah quruxdeeda iyo laamigeeda iyo dee waad arkaa waxaa laga reesay boorkii iyo siigadii ma garat maalmahan imina dee meeshan waxaa loogu baktiyey siiga iyo qashin iyo maaragtay maantana waa magaalo qurux badan dee oo bilicdeedu maasha allah dee waxaan jeclaan lahaa marka maasha allah in la yidhahdo ummadda meesha joogta ku xamdido aniguna waxaan u arkaa alxamdulilah rabbilcaalamiin inay tahay xaalad gaadiidleeda waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay waddadooda iyo maaragtay maamulkooda dee wuxuu qabtay ku xamdiyaan oo maarata u mahad celiyaan waddankooda iyo dalkoodana ay ilaashadaan maarata horumarkana ay maarata ka qayb qaa- ka qayb qaataan oo kaa wadooyinkaana aad iyo aad aa u dhib qabnay maasha allah waa u baxsanay wadooyinka dhibaato aad iyo aad aad iyo aad u weyn aan ku qabnay maasha allah waa u mahad celinaya dowladda aad iyo aad aan ugu mahad celinaya wadada wadadan ku hore dhibaato aad iyo aad aad iyo aad u weyn aan ku qabnay baabuurta eber laakiin hadda maasha allah waa u baxsanay alxamdulilah